بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين maanta waxay ballantu ahayd insha allahu tacaala inaan bilowno qasiida oo loo yaqaano qasiidatu banat sucaad waxaa kaloo la yihahdaa qasiidatu lburda sababta qasiidatu lburda ay ula baxday insha allahu tacaala waa noo imaan doontaa amaa magaca qasiidatu banat sucaad waa beytka ugu horeeya ee qasiidada banat sucaadu faqalbi اlyowma matbuulu mutayamun ifraha lam yufat makbuulu waa beytka ugu horeeya marka waa lagu magac daray qasiidatu banat sucaad qasiidadan waxay ku tacalluqdaa ama ay ku saabsan tahay sida la sheegay fii madxi nabiyi sala allahu calayhi wasalam laakiin ujeeddada loo diraaseeyo waxa waay ujeeddo ku saabsan dhanka adabka cilmu ladab oo ka mid ah min funuuni alcarabiya funuunta luqada carabiga qeyb ka mida waay luqada carabiga ahmiyadda ay leedahay qofna kama qarsoona luqada carabiga waa luqo aada iyo aada muhiim u ah barashadeeda culimmaduna ay aada u booriyeen waxayna sheegeen culimmadu tacalumu alcarabiya in qofka uu ka siyaadsanayo caqli iyo akhlaaq intaba ayaa laga korsadaa wuxuu yihi sheikh alislaam ibnu teymiya raximah llah في اqتضاء الصراط المستقيم اعلم اعلم أن اعتياد اللغة اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا تأثيرا قويا بينا ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومشابهتهم تزيد العقل ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق وعلي شيخ الإسلام رحمه الله iclam ogow anna ictiyaada alluga luqada oo la caadaysto ku hadalkeedo caade laga dhigtay dabeecad yu-ahiru wuxuu saamaynayaa fi lcaqli waalkhuluqi waddiin intaba raadiya saameyn uu ku leeyahay caqliga iyo akhlaaqda iyo diinta ta'hiiran qawiyan bayinan wuxuu ta'hiirinayaa oo saameynayaa ta'hiiran saameyn qawiyan xoog badan bayinan cad wayu'ahiru ayضa wuxuu kaloo ta'hiirinayaa fii mushaabahati sadri hadihi اlumma ummaddan awalkeeda oo la shabaho sadru hadihi lumma yaa waaye waa saxaaba min aلصaxaabati wاtaabiciin wa mushaabahatuhum saxaabada iyo taabiciinta oo la shabaho taziidu اlcaqla wاddiina wاlkhuluq waxay ziyaadinaysaa buu yidhi caqliga iyo diinta iyo akhlaaqda inta way way ziyaadinaysaa marka luqa alcarabiya waa luqat lislaam waa luqat اnabiy sala اllahu alay slam wasaxaabati wataabiciin luqadooda in lagu khitaabo la barto wax lagu qoro khudbooyinkii khutabka lagu jeediyo waa shabax la shabahayo saxaabada iyo taabiciinta abu mansuur athacaalibi raximah اllah wuxuu yidhaahday abu mansuur athacaalibi fii fiqhi اluga wa siri اlcarabiya kitaab cinwaankaasla buu leeyahay fiqhu اluga wa siru اlcarabiya kitaabkiisa wuxuu ku yidhi faina man axaba allaha faina man axaba allaha أحب المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن من أحب الله أحب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن أحب النبي العربي ومن أحب النبي العربي أحب العرب ومن أحب العرب أحب اللغة العربية ومن أحب العرب أحب اللغة العربية التي نزل بها أفضل الكتب التي نزل بها أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب على أفضل العجم والعرب ومن أحب العربية عني بها ومن أحب العربية عني بها عني بها وثابر عليها وثابر عليها وصرف همته إليها الثعالبي رحمه الله wuxuu leeyahay ومن أحب فإن من أحب فإن من أحب الله أحب المصطفى qofki ilaahay subxaanaه وataعaalى jecel nebiga ayuu jeclaadaa salى الlahu عalيه wasalam وman أحب النabiy الcarabiya qofkii rasuulkii carabiga ahaa jeclaada أxab الcaraba carabtuu jeclaanaya qofkii nebiga jeclaadana waa inuu carabta jeclaado maxaa yae nebiga ka soo jeeda وman أحab الcaraba qofkii aan carabta jeclaada أحب اللغة العربية لغda cرaبigu جecلaanaya التي نزل بها لغadaas uu ku soo degay أفضل الكتب كتبta kan ugu fadلiga badan uuna kula soo degay عalى أفضل العجم والcرب cرب iyo cajمkii ugu fadلiga badnaa waa النبي عليه الصلاaة وaسلام ومن أحب العرaبيةa qofkii cرabiyada جeclaada cuniya بها waa daneeya cرabiyada qofk haduu jecel yahana lama raba hada waa jeclha keliya inuu yihahdo waa inuu daneeyo cuniya بها uu danaynaya وsaabara calayha waana ku sabraya wa sarafa himmatahu ilayha himmadiisana wuxuu u leexinayaa carabiga xaggiisa himmadiisa dhanka carabiyada ayuu u leexinayaa waa hadduu carabiga jecel yahay lugadan marka lugat اlcarab waa afdal اlugaat wa awsac lugaat luqadaha jiro dhan adduunyada waa luqada uguna fadliga badan uguna ballaaran culumteeda noocyo kala duwanay ka kooban yihin dadka inta badan waxay ihtimaamiyaan ama aada loo yaqaanaa naxwiya sarfi laakiin luqada carabiga waa ka ballaaran tahay naxwiya sarfi waxaa jira qofka hadduu naxwada barto ama uu sarfiga barto laakiin adabka uusan aqoon awood iyo quwo u yeelan maayo carabiga inuu ku hadlo adabka waxaa laga faa'iidaystaa quwo iyo awood ku saabsan takalumka biluga alcarabiya sababtoo ah sideedaba adabku wuxuu ku saabsan yahay waa gabay gabayga shicirka waa la yaqaan shiciriga gabay wuxuu ku saabsan yahay ammaan ama cay gabayga laysku weeraro fakri iyo faan laysku faano iyo wixii la mid ah gabaay carabtu ka tiriyaan gabayada nasriga iyo hadallada caadiga ah ee adabka ayagu waxay ka kooban yihiin khudbooyin la jeediyo rasaa-il la qoro riwaayado la dhigo iyo wixii la mid a dhammaantoodna waxay ka hadlayaan ama ay ku tusinayaan carabtu sida ay maaragta ugu sugnaayeen luqadooda iyo awoodda ay leedahay luqa alcarabiya ku hadalkeeda iyo caqliga faraha badan ee ilaahay subxaana wa tacaala carabta uu ku manaysta wuxuu sheegay sheikh ulislaam fi iqtidaa'i siraati lmustaqiim inay carabtu ka caqli badan yihiin ummadaha kaleo dhanba way ka caqli badan yihin buu yidhi acaajimta waana ka faham badan yihiin waxaana in badan ku tusinaya markaad sheekooyinkooda akhriso ka hadli mayno carabta hadda joogta oo luqadii bedeshay iyo lahajaad kala duwan ku hadlaysa kuwaan carabiyo badan agtooda ma taalo laakiin carabta asalka ahayd ee zamankii nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo zamankii dowladdii umawiyiinta ay jirtay oo nebiga ka dambeysay calayh isalaatu wasalaam iyo qabla rasuul calayh isalaatu wasalaam waqti aljaahiliya waxyaaba aad aad ula yaabtaad ku arkaysaa oo caqli fara badan iyo dakaa fara badan ku tusinaya carabta ay ku sugnaayeen iyo sida hadalladooda u xeeldheer yihiin hadalladooda waa hada aad aad iyo aad u xeeldheer al-adab waa maxay oo hadda ashcaartan ama b yani qasiidadan aan akrin doonno uu qeyb ka tahay adabka xagga luqada waxay yidhaahdeen culimmadu waa addacwa ila aطacaam waa cunno la yskugu yeero asal ahaan asalkeeda adab waa addacwa ila aطacaam walidaalika qofka qof dadka cunnada ugu yeeraya waxay dhahaan alaadib alaadib oo daalka la hoos dhigayo bimacnaa addaaci ila aطacaam waa midka dadka cunnada ugu yeerayo taas waa dhanka luqada alaadib waa addaaci ila aطacaam adabka marka asalkiisu waa addacwa ila aطacaam kelimada luqadeeda xagga luqada xagga istilaaxa waa alkalaamu اljamiil waa hadal qurxoon alkalaamu اljamiil aلsaadiru can caaifatin والمؤثر في النفوس والكلام الجميل وهذا القرحون الصادر كسوفليا عن عاطفة عاطفة كسوفليا وهذا القرحون حق عاطفة كإيماني عاطفة حماسة حقيسو كإيماني والمؤثر وانا متك سامين في النفوس النفوس هذا الله حيل كدير ee ka soo fulaya xamaasadda iyo caadifadda waa hadallo aad iyo aad u xuldheer waa hadal qurxoon marka oo jamiil ah kana soo fulaya dareen iyo xamaasad ka soo baxaya hadalkaasi markuu dhegtaada ku dhaco naftaadu ta'hiirinaya saameyn xoog leh ayuu kugu yeelanaya laakiin qofka hadduusan adiib ahayn ama adabka uusan waxba ka aqoonin xamaasad walba iyo caadifad walbae gasho ma cabiri karo ma ahan qof walboo caadifoodaah inuu adab la imaan kara ma aha dad caatifooda waxaa jira haddana wuxuu qalbigiisa ku jira aan gudbi karin ama cibaaro qurxoon aan ku gudbi karin kan waa hadal aada u qurxoon laakiin wuxuu ka soo fulaya inta dab inta badanaa waxay tahay xamaasada iyo caatifada wuxuuna saameyn ku yeelanayaa fi nufuus waxay yidhahdeen culammadu zamanadii hore adabkaasaa la dhihi jiray laakiin bacda bicati nabiy sala allahu alay wasalam markii nabiga lasoo saaray kadib aadaabta waxaa ku darsoomay qeyb akhlaaqiyaadka ah oo ayadana la yidhahdo waa qismu اladab oo kitaabka hadda ka hor aan soo dhammayno uu ku tacalluqay aladab اlmufrad aladab اlmufrad ma baabkaana mase waa aadaabta iyo akhlaaqda xaggeeda waa xagga akhlaaqda iyo aadaabta aadaabu طacaam aadaabu sharaab aadaabu noom aadaabu listiiqaad iyo wixii la tacalluq calaaqa la leh labada adab waa kala duwan yihiin marka adabka hadda annaga aan ka hadlayno waa adabka dhanka luqada ku saabsan qofka inuu adab ka daneeyo waxay dhahaan culimmadu wuxuu ku kasbadaa quwa fi luga awood dhanka luqadaha ku kasbanaya maxaa yeele ku dhex jirka iyo akhrinta badan sheekooyinkii carabta la akhriyo gabayadooda la akhriyo hadallada isdhaafsan jireen la akhriyo mararka qaar waa isku faanayaan waxaad ku arkaysaa fii kutub اladab oo aada ugu badan carabtii fi ljaahiliya qabla alislaam waxay iskugu faani jireen xagga aabbayaasha ninba ninka kalu le anaa kaa aabba fiican markay iskugu faanaan ayaa waxaa la leeyahay mid walba sifeey aabbayaashaa sifeey markaasuu mid walba midkuu ka aftahansan yahay wuxuu ku sifaynayaa sifaad aada iyo aad qofka usoo jiidanaya kan kalena waxa le adiguna sifeey aabbayaasha mararka qaar arrinkaasi tartanay ku gelayaan xoolay ku kala qaadanayaan oo waxaa loo tegayaa nin yaqaano baabkaas odayaashoodii hore kamida siddeetan jiradii iyo odayaasha boqolka sano jiri odayaashaasaa loo tegayaa oo dadkii hore yaqiinay markaasaa laleeyahay labadaa nin kala saar waa isku dhagaysanaya marka kanuu leeyahay aabbaha aabbayaashaa sifeey markaasuu leey aabbahay sidaasuu ahaa oo sidaasuu ahaa sidaasuu martiduu soo jiro xagguu mari jiro waxaasuu ka sheekeynaya kalaam baliiqan oo isticmaalaya aada u xeel dheer kan kalena waxaa le intoo kale adina waxaa leeyahay sidoo kale sheeg aabbayaasha maxaad ku sifayn lahayd markuu isku dhegaysto labada nin kii wasfi xooggan ee xagga maaragtay wasfiga iyo sifaadka ku xeel dheer ayuu rajaxayaa wuxuu leeya ninkaana sifaad fiican midkii laga adkaado boqol neef oo geelha laga qaadi jiray midkii looga adkaado ammaantaas boqol neef oo geelhay ka qaadi jireen mufaakharay u yaqaanaan marka carabta almufaakhara lena waa isku faanid wa mufaakharaadkaasoo kale waa la akhriyaa maxaa yeele hadallo aada u xeel dheer ay isticmaalayaan oo aad ka kasbanaysid quwo iyo awood xagga takallumka carabiyada sidaasoo kale ashcaartooda gabayada dhex maraaya oo marna ammaan ah oy masalan ammaanayaan qabiil ama ay ammaanayaan qof dumara ama ay ammaanayaan nin madaxa ama ay wax weerarayaan oo gabayada ay ku caynayaan ayadoon la fiirinayn gabaygan waxa uu ku saabsan yahay waxaa laga fiirinaya dhanka luqada iyo kelimaadku isticmaalayo iyo quwada ay leedahay adabka ninka u isticmaalayo akhriska faraha badan qofku wuxuu ka dhexlayaa awood fara badan oo hadduu hadhowta damco inuu risaalo qoro ama uu damco qof inuu warqad u qoro ama uu damco inuu khudbo jeediyo kalaam jeediyo wuxuu ka kasbanayaa quwuu ka kasbanaya kelimaadkooduu la qabsanaya markaasuu isticmaalaya marka dambe taa waxay u siyaadinaysaa marka quwo xoog leh oo dhanka luqada ah oo dhanka takallumka ah marka adabku culammadu aaday u booriyaan in la barto barashadiisuna wax kale maahan waa in la ihtimaamiyo akhrinta iyo mutaalacada iyo dabajoogga iyo mumaarasada faraha badan ee sheekooyinkaas carabta heer waxay gaareen culammadu ay sameeyaan waxay yidhahdaan maqaamaad waa iska sheekooyin sheekooyin jirana ma aha sheekooyin la dhisay waa oo khayaaliya laakiin maxay ugu tala galeen sheekooyinkaas aan jirin in carabiga lagu barto maqaamaat ulxariiri baa ka mid ah waxaa ka mid ah maqaamaatu ninka leeyahay badiicu zamaan alhamadani asigana maqaamaad uu leeyahay waa sheekooyin oo leeyahay laba ninaa la magacaabaya magacyada xataa magacyo jira maaha markaasaa leeyahy hebeli hebelaa wada kulmay hebelaa basro tegay markuu basro tegay saasuu la kulmay sheekooyin waay sheeke xariira yidhahdaan soomaaliya sheeke xariiradaas waxaa loogu talagalay in quwaya awood laga siyaadsado adabku marka laba nooc waaye saan sheegnay shicri iyo nathri gabay ashicr waa gabayga wanathruna waa hadallada caadiga ah natriga marka waxaa loo isticmaalaa khuطabka khudbooyinka la jeedinayo waxaa loo isticmaalaa rasaa-isha laysku diraayo oo laysdhaafsanayo waxaa loo isticmaalaa alqisas qisooyinka laga sheekeynayo iyo waaqicooyinkii soo dhacay oo laga warramayo laga warbixinayo gabayga asiga ujeedooyinkiisa waxaa ka mid ah almadx iyo walqadx ammaan iyo dhaleecayn cayd waalfakr iyo in laysku fahmo waalhijaa alhijaa waa gabayada laysku weeraro oo ama qabiil lagu weerarayo ama nin madaxa lagu weerarayo ama yani qola lagu weeraraya warithaa arithaa waxaa waaye gabayada loo akriyo qofka dhintay tacsiye waa loogu tacsiyeynayo geeridiisa looga hadlayo alghazal hazal waa noo imaan doonaa hazalka waa naagahoo laga sheekeeyo iyo sifaadka dumarkaoo laga waramo waxyaabaha carabta shicradooda ku badanay ka mid tahay walwasf iyo in wax la sifeeyo waxaa la sifeynaya mararka qaar neef geeluu iska sifeynaya maantao dhan marba dhinacuu ka sifeynaya sifaad fara badan oo kala duwanna oo u isticmaalaya qaarkood markaad fahamto waad la yaabaysaa caqliga dadkaas ku jira iyo siday wax u sifeynayaan waana jaahiliyadii qabla alislaam qofuu rabaa maala inuu sifeeyo ama qof dumaruu rabaa inuu sifeeyo markaasuu wuxuu ku sifeynayaa wejiyada qaar neef geela iyo sifaadkiisuu ku sifeynaya geelan hadda aaday u dhaqan jireen carabtu waana jeclaayeen qolo walbana waxay taqaano ayay inta badan wax ku sifeeyaan fardaha ka mid a waxay sifaadka ay sifeeyaan farduhu waa ku dagaalageli jireen aada u isticmaali jireen marka ujeedooyinkaasna qasaa'idka waa loo tiriyaa qasiidadan weliba hazalka waxa ku saabsan oo sifaadka dumarkay ka warramayaan ah ma jirta yidhahdaan culummadu qasiida min qasaa'id alcarab ilaa sheegidda dumarku qeybay ku leedahay bal waa ku bilowdaanoo waa ku hormaraan xataa haddaysan qasdiga ahayn hadalladu ku furfurtaan waxaa la yidhi carabi xikmadday ka leedahay maxay tahay waxay yidhaahdeen waa ujeeddadii ka leeyihiin waxa waaye in si fiican loo dhagaysto haddaba ragna haddii dumar sheekadooda la bilaabo dhagahay raariciyaan baa layihi marka waxay rabaan in dhagaha loo raariciyo si fiican qasiidada loo dhagaysto markuu dhowr beyd xagga dumarka ku sifeeyo ayaa wuxuu usoo gudbayaa inuu ujeeddadiisa ka hadlo qasiidadan hadda la leeyahay nebiga lagu ammaanaya calayhi salaatu wasalaam ammaanta nebiga meesha ugu dambaysay uga jirtaa wuxuuna ku bilaabanayaa dumaruu ku bilaabaya baanad sucaad sucaad magac dumar waay halkaasuu sheeko dumar ka bilaabay kadib wuxuu ku xijiyey inuu geel ka sheekeeyo marka kadib wuxuu u tegayaa inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka hadlo intaa marka waa adabka iyo ahmiyadda uu leeyahay haddaan qasiidada u nimaan qasiidada intaanan guda gelin ka hor waxaan rabnaa afar ujeedo ama afar maqsad inaan ka hormarin qabla alqasiida qasiidada horteed almaqsad alawal waxa waaye tarjamatu naadim naadimka tarjamadiisa maqaasida arbacaa baan ka hormarinaya almaqsad alawal waa tarjamatu naadim annaadim waxaa la yihahda abu cuqba kacb ibn zuhayr ibn abi sulma kacb ibn zuhayr ibn abi sulma magaca sulma waxay yidhahdeen carabkana uga jira keliya magacaan carab inay la baxdo ama wasnigan waa magacan keliya ibn abi sulma abu sulma kunyadiisa magaciisa waxaa la yihahda rabiica abu sulma waa kunya magaciisa waxaa la yidhahda rabiica ibnu riyaax almusani waa min musayna kacb ibnu zuhayr radia allahu canhu waa saxaabi waana u tarjumeeyey xaafid ibn xajar raximah اllah fi lisaaba tarjamadiisa oo ku sheegay alisaaba fi tamyiizi saxaaba kacab waa shaacir aabbihiina waa shaacir sababta islaamkiisa way noo imaan doontaa waa sababtuu qasiidada u tidhi kacab marka hore muslim ma ahayn aabbihii zuhayr shirkii buu ku dhintay kacab laakiin waa islaamay islaamnimadiisana waxaa uga horreysay gabayo uu nebiga ku caaynayo calayhi salaatu wasalaam ayuu marka hore tiriyey kadibna nebiga alay slat slam wuxuu amray in la dilo kacab man ra'aahu falyaqtulhu qofkii arka ha dilo markaa kadib walaalkii bujayr ayaa la taliyey waa noo imaan doontaa qasaa'id ku saabsan arrinkaas maqaasida dambe noogu imaane walaalkii zuhayr bujayra la taliyey wuxuu yidhah warniu soo islaam bujayra horti islaam haddaad rabto bu yidhi inaad dil ka badbaaddo soo islaam kacab markaa kadib waa islaamay kacab ibnu zuhayr aabbihii shaaciru ahaa zuhayr ibn abi salma wuxuu ka mid ahaa min fuxuuli shucaraa shucaradu kuwooda khatarta ayuu ku jiray wuxuuna ka mid yahay min asxaabi almucallaqaat mucallaqaadka toddobada ah qaarkoodna ay toban ka yihiin mucallaqo ka mid ah waa mucallaqatu zuhayr ibn abi salma nin xakiimuna ahaa aabiyo xikmad badan abyaaddiisa xikmad badan laga dheehanayo cumar ibn khaaab radia allahu canh shucarada waxa ugu horreeya u dhihi jiray zuhayr zuhayr bn abi salma ayaa shucaro ugu horreeya u dhihi jiray wuxuu dhihi jiray ashcaru nnaas dadka kan ugu shicri badan alladii yaquulu waa midka dhahaya waman haaba asbaaba almanaayaa yanalnahu walow raama asbaaba asamaa'i bisullami waman haaba asbaaba almanaayaa yanalnahu walow raama asbaaba asamaa'i bisullami waman yaku daa maalin fayabkhal bimaalihi waman yaku daa maalin fayabkhal bimaalihi calaa qowmihi yustagna canhu wayudmami wuxuu yidhi abyaaddan cumar way cajabisay radia allahu canhu wuxuu yidhahdee ninka dadka ugu shicirka badan waa ninkan buy ninka hadalkan yeri woy waman haaba asbaaba almanaaya qofkii ka heebaysto ka baqa asbaabta geerida yanalnahu geeridu waa halayleysaa waa geeri waa waa gaaraysaa meelna geeri uga badbaadi maayo walow raama haba dalbo asbaaba asamaa asbaabaha samada iyo duruqda lagu gaarayo bisullamin jaranjaraba ha u raadsada hadduu doono e geeri ka badbaadi maayo waa midii haleesha waman yaku daa maalin qofkii maal u saaxiiba fayabkhal bimaalihi oo maalkiisa la bakhiilo calaa qowmihi qowmkiisa kala bakhiila yustaqna canhu waa laga deeqtoomaa wayudmami waana la dhaleeceeyaa wey hadalkan waa hadal xigmo badan qofkii hanti leh hantidiisana qoomkiisa kala bakhiila dadku waa ka deeqtoomaa oo ilaaha ka deeqaya subxaana wa tacaala dhaleecayn iyo ceebeynna meelay u taalla waxaa kaloo ka mid ah abyaaddiisa aadka loo ammaanay oo mucallaqadana ku jira waman yaqtarib yaxsib caduwan sidiiqahu waman yaqtarib yaxsib caduwan sidiiqahu waman laa yukarim nafsahu laa yukarami waman yaqtarib yaxsib yaxsib caduwan sadiiqahu waman laa yukarim nafsahu laa yukarami waman laa yadud can xawdihi bisilaaxihi waman laa yadud waa laba daal iyo daal waman laa yadud can xawdihi bisilaaxihi yuhaddam waman laa yadlim innaasa yudlami yuhaddam waman laa yadlim innaasa yudlami waman laa waman laa yusaanic fii umuurin kahiiratin yudaras bianyaabin wayuuطa biminsami waman laa yusaanic fii umuuri kahiiratin yudaras bianyaabin wayuuطa biminsami minsam wuxuu leeyahay waman yaqtarib qofkii qurbo aada qofkii qariib noqda oo dhul qurbaa ku noolaaduusan u dhalan yaxsib caduwan cadowbu wuxuu u malaynayaa sadiiqahu saaxiibkiisa ila dadka meeshaa jooga kalama yaqaan cadowgiibu wuxuu u malaynaya inay asxaab u yihiin waman laa yukarim nafsahu qoftu aan naftiisa karaamayn laa yukarami lama karaameeyo hadalkan hadal saxiixa wa naftaada haddaadan sharfin cidna ku sharfi mayso waman laa yadud can xawdihi qofkaan darkiisa difaacin darkii xoolaha ay uga waraabayeen qofkaanan difaacan bisilaaxihi hubkiisa aan ku difaacan yuhaddam waa la dumiyaa buy darkiisa waa la baabi'inaa de carabtu waa isleen jireen fi ljaahiliya waa la isku duuli jiray dulmi badanaa jira marka wuxuu leeyahy ninkaan darkiisa seeftiisa ku difaacan yuhaddam waa la duminayaa waman laa yadlim innaasa qofkaan dadka dulmin yudlam waa la dulmiyaa buu yidhi bilow adiga dulmiga intaan lagu dulmin ka hor hadalkan laakiin saxmaa waa kalaamkii jaahiliyadu ka mid yaha qofkaan dad dulmin waa la dulmiyaa saxmaa maxaa yeele waxaa ka muuqda inuu ku dhiiro gelinaayo in dulmi lala yimaado macnaa haddaad meel iska fadhiisato cidna aadan wax u geysan adaa wax lagu geysanaa buu leeyahay waman laa yusaanic qofkaan mujaamalayn musaanacadu waa mujaamalo iyo in xoogaa wixii adoon haddana rabin la muujiyo inaad fi daahir waxba aadan ka qabin ama waxaad dhibsanaysa aada iska qarsato ama waxyaabo badanoo u baahneed yani in la caddeeyo u baahnaa aada qariso waman lam waman laa yusaanic qofkaanan mujaamaleynin fii umuurin kahiiratin arrimo badan arrimo badan qofkaan mujaamale iyo musaanaca uga gudbin yudaras bianyaabin micyaa lagu qaniinaa wey waa lagu dhegayaa wa yuuطac waxaana lagula istaagaa biminsamin cagaha geelana waa lagula istaagaa wey geeluna cagahu la dulmaraa micyana waa lagu qabtaa oo waa la qaniinaa qofkaasi macnaha wuxuu ka wadaa arrimo badan waxay u baahan yihiin diraasadooda inaan wax walba la saraaxeeyo maa waxyaaba qaar waxaa jira u baahan in xoogaa la sameeyo wixii la dhihi jiray almudaaraat mudaaraat waa la yaqaan soo maa mudaaraadka waxa waaye xaq ka tanaasuli maysid laakiin waxyaabo badan oo aan xaqa inaad ka tanaasulshana aan ahayn oo mustaxabaada ama waxyaaba jaa-is kuu ahaa oo kuu bannaan wax dhibaata aan lahayn ayaad ka tanaasulaysaa adoo masaalix ilaalinaya aabbihiis marka zuhayr mucallaqadiisa xigmooyin fara badan oo noocaasaa ka buuxa laakiin muusan islaamin mana soo gaarin nebiga sala allahu caleyh wasalam laakiin kacab ibnu zuhayr waa uu soo gaaray maqsadka labaad inta haddaan uga gudubno tarjamada kacab ibnu zuhayr tarjamadiisa way dheer tahay lakiin inta aan kusoo koobno maqsadka labaad waxa waa almaqsad athaani waa xukmu hadihi alqasiida min xaydu asixati waadacfi xukmu hadihi alqasiida min xayثu الصixaةi والضacf qasiidadan xukunkeeda xagga صixada iyo xagga ضacfiga yaعni ma qasiida صaxiixaba oo ma sugan tahay in qasiidadan laga hor akriyay nebiga salى الlahu عalيه wasalam haddii la yidhaha qasiidadaani way sugan tahay axkaamaa laga qaadanaya masaa'ilha laga qaadanaya maxaa yeelay haddii nebiga lagu hor akriyey salى الlahu عalيه wasalam rasuulkana uu qiray maxay noqonaysaa waa sunna taqriiriya waxa ku jira inaysan munkar ahayn ayay tusinaysaa masaa'ilha laga qaadanaya waa inoo imaan doontaa haddii la yidhahdo qasiidadaani waa qasiida daciifa axkaamiyaa laga qaadanaya markaa markaa waxba laga qaadan maayo culimmadu waa isku khilaafeen qasiidadan horta waxaa soo saaray jamaaca min alculamaa oo uu ka mid yahay alimaamu albayhaqi raximah اllah fi sunan اlkubraa albayhaqi waa uu soo saaray fi sunan اlkubraa walxaakim fi lmustadrak wadakaraha alxaafid ibnu xajar fi lisaaba wadakaraha alxaafid ibn xajar fi lisaaba wadakaraha ibnu kathiir fi lbidaaya wاlnihaaya marka culmo fara badan ayaa qasiidadan soo saartay qaarna waxay ku sheegeen kutubtooda kuwa soo saareen maxay kusoo saareen waa bilasaniid asaniiday ku warinayaan laakiin ibnu kathiir iyo xaafid ibn xajar waxaan ka cabirna wadakaraha akhrajaha iyo dakaraha waa kala duwan yihiin ibnu kathiir waa sheegay sooma saarin yacni asaniid uma sheegin tarjamada kacab ibnu zuhayr ayuu ku sheegay xaafid ibn xajar wuxuu ku sheegay kitaabkiisa la yidhaha alisaaba fi tamyiiz الصaxaaba qasiidadan culammadu way isku khilaafeen ma saxiixa mase waa daciif culamada qaar ka mida qasiidadani way saxiixiyeen waxaa ka mid ah culammada saxiixiyey alimaam alxaakim raximah اllah waxaa ka mid ah asheikh ismaaciil alansaari raximah اllah asheekh ismaaciil alansaari risaalow ka alifay fii sixati alqasiida qasiidada inay tahay saxiixa wuxuuna risaalada cinwaan uga dhigay alqowl lmustajaad alqowl اlmustajaad fii sixati qasiidati banat sucaad alqowl اlmustajaad fii sixati qasidati banat sucaad marka asiga wuxuu rajaxay qasiidadaanu inay tahay qasiida saxiixa waxaa kaloo rajaxay qasiidadan inay saxiixo tahay adictor sacuud alfunaysaan sacuud alfunaysaan alfunaysaan risaaladiisa waxaa la yihahdaa twhiiqu qasiidati banat sucaad fi اlmatni wاlisnaad towhiiqu qasiidati banat sucaad fi اlmatni wاlisnaad towhiiqu qasiidati banat sucaad fi اlmatni wاlisnaad culamadaasi qasiidadan way saxiixiyeen waxayna sheegeen inay sugan tahay bacdu ahlilcilmi way daciifiyeen waxaa ka mid a culammada daciifiyey ibnu kathiir raxmat ullahi calayhi fi lbidaaya wاlnihaaya wuxuu yidhi ibnu kathiir wa hadihi alqasiida min alumuuri almashhuura wa hadihi alqasiida min alumuuri almashhuura qasiidadan waxay ka mid tahay arrimaha caanka ah ولكن لم أرى ذلك ولكن لم أرى ذلك في شيء من هذه الكتب بإسناد أرتضيه وعور قصيدة ومن الأمور المشهورة أرمها عنك أي كمتا ولكن لم أرى ذلك لكن أنو أرنك ما أرقبه في شيء من هذه الكتب kutub shay ka yacni dhexdii oo min hadihi اlkutub kutubtan ka mid ah kumaanan arag buu yidhi biisnaadin sanad artadiihi aan ka raalli ah sanadaan ku raalli noqdo kuma arag buu yidhi qasiidadan macnaheedu waa maxay asaaniidday ku timid raalli kuma ihi waysixadeeda marka wuxuu rajaxayaa asaaniiddaas inaysan sugnayn oo ay tahay asaaniid daciifa alciraaqi raximah ullah asigana wuxuu ka mid yahay culammada daciifisay qasiidada wuxuu yidhi wahadihi alqasiida wahadihi alqasiida qad rawaynaaha min turuqin laa yasixu minha shay qasiidadan waxaan ku warinay buu yidhi min turuqin waddooyin qad rawaynaaha min turuqin laa yasixu minhaa shay-un shay ka midana ma ansaxaya buu yidhi kulligaa waa duruq daciifa w kadalika qasiidadan waxaa daciifiyey alimaamu alalbani ramat raxmat ullahi calayhi fii bacdi ashridatihi ashridadiisa qaar ka mid a ayaa qasiidadan wax laga weydiiyey markaasuu yidhi qasiidadaani waa daciifa matnigeeduna waa munkar buu yidhi qasiidadan sanadkeedu waa daciif matnigeeduna waa munkar macnuhu waxaa waaye laba cilay sheegeen qolada daciifinaysa dacfu sanad iyo nakaarat lmatni labadaas cilay sheegeen dacfu sanad cilada labaadna waa maxay waa nakaarat lmatni matniga inay nakaara ku jirto midda dacfu sanad qasiidada duruq fara badanay leedahay duruqdaas faraha badan qaar ka mid a ama asaaniiddaas faraha badan qaar ka mida waa sanad caaliya siduu sheegay xaafid ibn xajar fi lisaaba uu ku sheegay culammada marka saxiixinaysa waxay leeyihiin duruqda qaar ka midoo waxaa la helay u suuban lilixtijaaj oo la xujaysan karo markii laysku geeyo oo duruqda laysku kabo waxaa soo haray nakaaratulmatni maxay tahay xaggaa nakaarada uga jirtaa dhanka matniga waxay yidhahdeen nakaarada dhanka matniga waxay uga jirtaa kacab ibnu zuhayr qasiidadan awalkeeda wuxuu ku sameeyey waxay carabtu u yaqaanaan atashbiib gazalna waa la yidhaahdaa tashbiibna waa la yidhaahdaa atashbiib waa noo imaan doonaa tacriifkeeda waa maxay laakiin waa ka sheekaynta dumarka qasiidada abyaad fara badan oo qeybta ugu horeysa ah oo tan awalkeeda uu ku jiro wuxuu uga sheekaynayaa gabar uu sucaad waaye leeyahay ma jirtaahoo gabar jirta miya allahu aclam inay jirtaan waa suuragal bay yidhahan culammadu inuu ku halqabsaday magacana waa suuragal labadaba carabtu waa isticmaalaan gabar mucayan ayadoon ahayn ayuu magaceedu ku halqabsanaya markaasuu wuxuu suuradaynayaa inuu ayada jecel yahay mana jirto laakiin shicirkaa la gelaya gabaygaa la gelaya marna waa mid xaqiiqaho jirta midda jirta haddana laba kale ah laba nooc ah inay tahay midka ajnabiyada iyo inay tahay mid xaaskiisa ah oo xaaskiisa uu ku ammaanayo qasiidada ayadun labadana waa isticmaalaa oo way dhacdaa inuu xaaskiisa qasiida ku ammaano waxaa kaloo dhacda inuu gabar aan xaaskiisa ahayn oo ka ajnabiyada uu qasiida ku ammaanaa waxay yidhahdeen marka tashbiibka barnaamijkan arrintan tashbiibka loo yaqaano oo ammaanada dumarka iyo wixii ku saabsanaya sifaadkoodao laga warramo in laga tiriyey amaama nabiy sala allahu calay wasalam nebiguna ka aamusay nakaaraa ku jirta bay yidhahdeen in nebiga inta laga hor tiriyey rasuulka uu ka aamusuusan inkirin nakaaraa ku jirta laakiin culammada saxiixinaysa way ka jawaabeen nakaaradaasi waxay yidhahdeen tashbiibka dhowr macnaa loo dhowr yacani dhowraa loo qaybinaya tashbiibka waxaa jira bay yidhaha mid bannaan iyo midaan bannaanayn intaba waa jiraan waxaa dhacda bay yihahdeen ninku shaacirka ah inuu gabar ku halqabsado magaceedana uu sheego markuu gabayga tirinayo waana sida uu sameeye kacab laakiin waxaa ku badan oo aqlabkoodu ay tahay inaysan gabar mucayana ahayn waa ku badan tahay inaysan gabar mucayana aysan ahayn midda uu tirinayo gabayga haddaysan gabar mucayano ahayn ma la radinayaa shahaadadeeda iyo markhaatigeeda ma fisqi baa gabadhaasi lagu xukuma yacni ninkaasi ma fisqi baa lagu xukumayaa maadaama uu sidaas sameeyey waxay leeyihin culimmadu haddaan gabaraan u bannaanayn oo ajnabiyad ka ah oo bicayniha inta uu soo qaato magaceeda ayada uu qasiidada sidaa ugu sheego waxay yidhahdeen qofkaasi waa muxaram arrinkaasina waa fisqi wa turaddu shahaadatuhu markhaatigiisana waa la radinayaa maxaa yeele faasiqu shahaadadiisa waa marduuda shahaadadiisa la aqbali maayo shahaadadiisa qofka faasiqa lama aqbalo haddii arrinta labaad waxaa waaye wuxuu ku halqabsaday magac gabdho qof dumara magaceeda laakiin aan mucayan ahayn magac mucayana ma aha bimacnaa qof gooniyahoo ku magacaaban ulama jeedo maalan magacaa sucaad oo kaleu soo qaatay markaasuu iska ammaanay yaa waaye sucaad qof mucayana ma aha tan waxay yidhaahdeen shahaadada qofka lagu radi maayo ma ku mudanaayo in shahaadadiisa iyo markhaatigiisa la radiyo arrintaasina waxaa u baabeeyey alimaamu albayhaqi raximah ullah waa u baabeeyey inaan shahaadadiisa la radinayn oo wuxuu yidhaahday baabu man shababa falam yusami axada lam turad shahaadatuhu baabu man shababa qofkii tashbiib sameeya fi shicri oo qof dumara ammaanteeda iyo sifaadkeeda iyo kusoo qaata falam yusami axada cidnana aan magacaabin macnaa wuxuu ka wadaa cid mucayana aan ula jeedin lam turad shahaadatuhu markhaatigiisa lama radiyo markuu baabkaas u baabeeyey bayhaqi qasiidadan uu sheegay qasiidadan wuxuu leeyahy waxaa laga qaadanayaa inaan markhaatigiisa la celinayn qofka noocaas cinda albayhaqi qasiidadan maxay ka tahay markaasi saxiixa bay ka tahay maxaa yeele waaba deliishanayaa wuxuun u deliishanayaa inaan markhaatigii la radinaynin midda saddexaad waxaa waye man shababa bimra'atihi aw amatihi tashbiibku wuxuu ku sameeyey uu ammaanaya ama sifaynaya waa xaaskiisa ama addoontiisa kanna muxuu yahay asna laa turaddu shahaadatuhu shahaadadiisa markhaatigiisa lama celiyo maxaa yeele xaaskiisa inuu ammaano waa u bannaanta waa reerkiisii addoontiisina waa la mid addoontiisuna waa la mid idan marka tashbiibka xukunkeeda saddexaa loo kala qaaday labo waa bannaan tahay midna waa maxay midna waa muxaram midda muxaramadda ah waa haddii uu ku sheego gabarhka ajnabiyada uuna magacaabo waa muxaram shahaadadiisana waa la radinaya fisqiga lagu xukumaya markaa labada kalena waa jaa-is waxay leeyihin marka culimmada qasiidada saxiixinaysa qasiidadan kacab kacab ibni zuhayr waxaa lagu ximbaarayaa inay ku tacalluqday imra'atan lam yusami qof dumara uusan magacaabin ayay qasiidadani ku tacalluqday idan laa nakaarata fiiha marka wax nakaaro ah oo qasiidada ku sugan ma lahan bay yidhahdeen atashbiib waa maxay saddex arrimood inaan fahmnan waa muhim qasiidadu waa noogu imaanaysaa altashbiib waalgazal wاlnasiib waa saddex kelimadood altashbiib tan labaad waa algazal algazal midda saddexaadna waa annasiib oo bisiina saddexdu waa isku dharoow yihiin xagga macnaha wuxuu yidhi azabidi raximah اllah fii taaji اlcaruus wاlmacruufu cinda a'immati اladab wاlmacruufu cinda a'immati اladabi wa ahli اllisaan أن الغزل أن الغزل والنسيب أن الغزل والنسيب هو مدح الأعضاء الظاهرة هو مدح الأعضاء الظاهرة من المحبوب وذكر أيام الوصل والهجر وذكر أيام الوصل والهجر wuxuu yidhahda waxaa macruuf ah cinda a'immati اladab waahli waahli الlisaan ana algazla wالnasiib algazl wالnasiib waxa waaye buu yidhi huwa madxu اlacdaaءi الظaahira xibnaha daahirka oo la ammaano oo min almaxbuuba midda la jecel yaha xaggeeda ka ahaata midda la jecel yaha xaggeeda xibnaheedii daahirka ahayd in la ammaano macnaheed waxaa waa dhirirka quruxda wejiga ah xibnaha jismiga ee kala duwan ayuu ammaanayaa iyo wa dikri aw dikri ayaami alwasli waalhajri ama inuu sheego maalmaha xidhiirka iyo maalmaha goynta qasiidadeennana waa ku jirtaa marna waa ammaanayaa marna wuxuu ku dhaleecaynayaa inay ballanlaawo taho ballamaha aysan fulin sucaadada uu ammaanaya mar wuxuu leey waa fiican tahay hadday ku xidhiiriso hadday ku goysana wuxuu leey waa musiibo ballan ballanka baxyada aaday u taqaanaa marka waxay isku daraan inay xibnahan qofka ammaanaan haddana maca daalika waxay ka hadlaan xidhiirkeeda ama goynteeda taasaa waxaa la yidhahdaa buu yidhi alghazal wannasi atashbiib waa ku macnay bay yidhaha culamada qaar waxaan ku khatimaynaa cabdulatiif albaqdaadi nin la yidhaahdo oo saddexdaba ka hadlay fii sharxihi calaa naqdi shicr kitaab la yidhaha naqd shicr oo nin la yidhaha qudaamah uu iska leeyahay ayuu sharaxay saddexda arrin buu ka hadlay wuxuu yidhi iclam ana annasiiba wاtashbiiba wاlgazala halaaثatuhaa mutaqaariba iclam ogow buu yidhi ana annasiiba wاtashbiiba wاlgazala halaaثatuhaa mutaqaariba nasiibka iyo tashbiibka iyo gazalku saddexduba waa isku dhow yihiin walihaada yacsuru اlfarqu baynahum sidaa darteed waxaa adag kala farqinteedu waa adagta walihaada yacsuru waxaa adag alfarqu baynahum farqiga udhexeeya waa adagyahay xataa yudanna bihaa ilaa loo maleeyo annahaa waaxida inay hal xaba tahay ilaa loo maleeyaba inay hal xaba yihiin in la kala farqiyaa waa adagta wa naxnu nuwadixu laka alfarq annagana waxaan kuu caddaynaynaa buu yidhi farqiga waa ku kala saaraynaa fa naquulu waxaan leenahay ina algazala ina algazala huwa alafcaal wاlaxwaal wاlaqwaal gazalku waxa waaye huwa alafcaalu waa afcaasha wاlaxwaalu iyo xaaladaha wاlaqwaalu iyo aqwaasha aljaariya ee dhex maraysa bayna almuxibi wاlmaxbuuba midka wax jecel iyo cidduu jecel yahay ayaa dhex maraysa taas waxaa la yidhaahdaa gazalka gazalka waxaa waaye buu yidhi afcaal iyo xaalado iyo aqwaal dhex maraysa kan wax jecel iyo midda la jecel yahay wa ama tashbiibu ama tashbiibka fa huwa alishaadatu bidikri اlmaxbuuba tashbiibka waxaa la yidhaahdaa alishaada yani in kor loo qaado bidikri اlmaxbuuba midda la jecel yahay sheegiddeeda in kor loo qaado oo la saro mariyo wa sifaatihaa iyo sifaadkeedoo la sheego wa ishhaari daalik iyo arrinkaasoo la caanbixiyo in sifaadkeeda kor loo qaado ayada sifaadkeeda la sheego arrintaasoo la ishhaariyo la caanbixiyo walishhaari daalika watasriix bihi iyo in la caddeeyo taasina waxaa la yihahdaa atashbiih wa ama anasiib amaa nasiibka fa huwa dikru halaaa saddexdaba sheegidood waayo saddexda in la sheego aa nasiib la yidhaha nasiibkaa uga caamsan macnaha acni waxaan ula jeedaa buu yidhi xaala annaasibi waalmansuubi bihi waxaan ula jeedaa buu yidhi xaala annaasibi waalmansuubi bihi waal-umuuri aljaariya baynahumaa iyo arrimaha labadooda dhex maraya xaaladda midka naasibka ah naasib maxaa loo yidhi bimacnaa gabadhanbu wuxuu u tiirinayaa aabbayaal wanaagsan iyo sifaad wanaagsan oo u tiirinaya sida qofka markuu qofka aabbihii u tiiriye la yidhaahdo waa u nisbeeyey qofka waa u taariikhiy waa u nisbadiisuu sheegay naasibka waa midka wax nisbaynaya almansuubu bihi waa midda la nisbaynayo waalumuur aljaariya baynahumaa iyo umuurta labadooda dhex maraysa iyo waxay isdhaafsanayaan meeqa waaye xaalu naasib waalmansuub waalumuur aljaariya baynahumaa saddexdooda maxaa la isku yidhaahdaa nasiibaa la isku yidhahda idan annasiib wاltashbiib wاlgazal furuuqdaas yar ayaa u dhexaysa kelimaad mutaqaariba ah w meeqa maqsadaa noo dhiman labaa noo dhiman in sha allah labada iyo berri waxaan qasiidada ka qaadan karno berri aan gelinaa in sha allah wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin